habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimca bisha sebtembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka somalilan shacbiga somalilan waxaan u jeedinayaa uun inaanay qabyaalada waxba ku dooraan waxa keliyan sugaynaa waxa weeyaan in wacyigelintana kor loo qaado isla markaana ay mudeeyaan oo ilaa imka waxaan la mudeynay xilliga ololo uu bilaami lahaa dadka marka waxay ku kala saartaan shakhsiyaddiisa iimaankiisa iyo taariikhiyan iyo is iyo wuxuu wado uu ballan qaadayo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo hadda ka furmaya magaalada new york ma abuuri karno mustaqbal ku habboon carruurta aan awoowayaasha iyo ayeeyaasha u nahay innaga oo ku salaynayna hannaan loo sameeyey annaga awoowayaashan qodobadaasi ayaad ku dhegaysan doontaan iyo qaar kale idaacaddeenna hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee lubnaan ayaa codsaday in si deg deg ah loo xakameeyo loona dejiyo dagaalka ka soo xoogeystay dhanka xadka lubnaan iyo israa'iil kadib markii israa'iil ay fulisay duqayno dhinaca cirka ah kuwii ugu xoogganaa ku dhowaad sannada colaadda u dhexaysa israa'iil iyo xisbullah oo ay iiraan taageerto milatariga israa'iil ayaa khamiistii waxa uu sheegay inay duqayeen boqolaal gantaallo oo ay sheegeen in xisbullah ay ugu tala gashay in ay ku duqayso israa'iil ilawareedyo ammaan ee dhanka lebnaan ayaa sheegaya in weerarku ahaa kii ugu xooganaa tan iyo markii ay bilaabatay colaadda bishii oktoobar ee lasoo dhaafay colaadda ayaa aad faraha uga sii baxday usbuucan iyadoo kooxda xisbullah ay la ildaran tahay weerar aan hore loo arag oo aaladaha fariimaha laysugu dira ah ee bejiriska oo xubnaheedu ay isticmaalaan ay qarxadeen ayna ku dhinteen soddon iyo toddoba qof kumanaana ay ku dhaawacmeen weerara koox mintadiina ay ku qaaday saldhigyo ciidanka ammaanka bakistan ee gobolka waqooyi galbeeda maanta ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay sababeen dhimashada ugu yaraan lix askari ayna ku dhaawacmeen afar iyo toban kale oo afar ka mida dhaawacyadoodu ay halis yihiin iyadoo ciidanka ammaanka ay dileen toddoba ka tirsanaa mintadiinta isku horimaadkaasi ayaa waa berigii dhacay waxaanuu ka dhacay qaybo kala duwan oo ka tirsan degmada wasiristan oo u dhow xadka afghanistan qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ammaanka ee deegaanka ayaa v o a u xaqiijiyey khasaarahaasi ka dhasha dagaalka iyagoo ka gaabsaday magacyadooda in la shaaciyo v o a ayaa la xiriirtay garabka warbaahinta ee militariga bakistan si ay faallo uga bixiyaan weeraradaasi lasoo sheegay balse aanan helin jawaab deg dega mintadeen xiriir la leh kooxda lagu mamnuucay dalkaasi bakistan ee t t p ayaa waxaa lagu soo warramay inay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi morocco ayaa xirtay boqol iyo konton iyo laba qof kuwaasi oo hadda wajihi doona maxkamad eedeymo ah inay isticmaaleen baraha bulshada si ay u dhiirigeliyaan iskudayga socdaalka sharci darrada ah ee dad badan ee ku wajahan gobolka sbain ee juuta sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda oo la yidhaahdo mustafa baytas maalmihii lasoo dhaafay kumanaan rag ah oo u badan dhallinyaro reer morocco ah ayaa u yaacay waqooyiga magaalada finideq oo xuduud la leh juuta si ay markaas isku dayaan in ay gudbaan iskudaygodaasi oo ay fashiliyeen ciidan amnikii ugu cuslaa ee abid lagu arko magaaladaasi sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha afhayeenka dowladda mustafa betasa ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay in dhammaan iskudayadaasi la fashiliyey isagoo sheegay in ilaa iyo saddex kun oo qof ay ku jireen iskuday ah tahriib sharci darro ah faallo rasmi ah oo uu bixiyey maalmo kadib ayuuna arrintaasi ka sheegay warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay hogaamiyaasha caalamka ayaa isugu imaanaya shirkoodii sanadlaha ahaa ee golaha guud ee qaramada midoobay laga bilaabo maalinta axadda dagaalada ghaza suudan iyo ukrain ayaa noqon doono kuwa xudunta u ah shir sannadeedka wariyaha v o a uga soo warantay xarunta qaramada midoobay margaret bashiir ayaa warbixintan soo dirtay maxamed colaad xasan waa kan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee sannadkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xaalado murugsan ay ka jiraan dunida antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda mugdiga ah ee ay dunidu maanta wajahayso
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo iska horimaadyo xarkaha goostay oo ka taagan ukrain ghaza suudaan iyo meelo kale dagaalka khaza ayaa ku sii dhowaanaya sanad in ka badan kow iyo afartan kun oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay halka boqol lahaystayaal israa'iiliyiina ay weli gacanta ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabajoojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo midho dhalaya inta uu shirkan qaramada midoobey ka socda new york randa slim waa xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaaladan washington
ma arko wax badan oo soo jiidasho leh waxaan u malaynayaa in labada dhinac xamaas iyo ra'iisul wasaaraha israa'el ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn ra-iisul wasaaraha isra'el benyamin netanyahu iyo madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa la hubaa inay diiradda saari doonaan dagaalka marka ay khudbadahooda ka jeedinayaan golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay khamiisa soo socota madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sidoo kale la filaya inuu yimaado new york in ka badan laba sana iyo bar kadib markii ruushka uu ku duulay ukrainna saansaan nabadeed welima muuqato laakiin inta lagu guda jiro kulamada ay ukrain ka yeelan doonaan golaha ammaanka iyo golaha guud ee qaramada midoobay talaadada iyo arbacada ayuu zelenski si weyn ololihiisa u muujin doonaa richard gowen waa agaasimaha kooxda xasaradaha caalamiga ah ee qaramada midoobay
ukrain hadda caqabadda ugu weyn waa in la joojiyaa ruushka oo ku sii siqaya bariga ukrain mustaqbalka dagaalka waxaa lagu go'aamin doonaa goobta dagaalka ma aha xarunta qaramada midoobay madaxweynaha ruushka valadimir putin ma iman doono new york laakiin wasiirkiisa arrimaha dibadda ee rugcadaaga ah sergey lafrof ayaa iman doona arrin kale oo la filayo in diblaansiyiinta ay si weyn uga wada hadlaan ayaa ah dagaalka ka socda waddanka suudaan inkastoo ay jiraan dadaallo badan oo caalami ah ma jirto xabajoojin toddoba-iyo toban bilood oo dagaaladu ka socdeen waddanka suudaan waxaa ku barakacay in ka badan toban milyan oo qof malaayiinna gaajo ayay la ildaran yihiin jiyada ku cusub shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha britain kir ra-iisul wasaaraha britain stamer iyo madaxweynaha iiraan mascuud bazashkiyan madaxweynaha maraykanka joe biden ayay u noqonaysaa markiisii ugu dambeysay ee uu ka soo muuqdo shirka loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobay waa ka mar kale richard gowen
waxaan u malaynayaa inuu weli jiro ixtiraam loo hayo biden iyo la shaqayntiisa dhinacyo badan laakiin sidoo kaleeto waxaa jira qoomamo badan oo ah inuusan siinin qaramada midoobay door weyn oo ku saabsan wax ka qabashada dagaalka ghaza kadib laba iskuday dil oo lala beegsaday madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump v o a waxay weydiisay safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay linda thomas greenfield in maraykanka uu damaanad qaadi karo badqabka in ka badan boqol iyo soddonka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ee imanaya magaalada new york We have pulled out all the stops. Uh, New York City has uh, uh, police.
wax walba ayaan isku daynay magaalada new york waxay leedahay boolis meel kasta aad ku arkayso ciidamada ilaalada gaarka ah ee qarsoon ee maraykankuna waxay ka taageerayaan sugidda nabadgelyada diblomaasiyiinta iyo dhammaan madaxda dowladda ee magaaladan joogi doona soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgeli doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana wafdiga ra-iisul wasaaraha ku jira wasiiro qaarkood ay dalkan maraykanka soo gaareen kuwo kalena ay ku soo fool leeyihiin xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa maalinta axadda ah bilaabi doona toddobaadka kulamada diblomaasiyadeed ee loogu magacdaray shirka mustaqbalka shirarkaasi oo socon doona laba maalmood ayaa ujeeddadoodu tahay in dib u habayn lagu sameeyo nidaamka qaramada midoobey si loo xaliyo caqabadaha cusub oo ay ku jiraan isbeddelka cimilada iyo maaraynta adeegsiga garaadka macmalka ah waa kan xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteresh mar kale we can't create a, a future fit for our grandchildren with systems built ma abuuri karno mustaqbal ku habboon carruurta aan awoowayaasha iyo ayeeyaasha u nahay innaga oo ku salaynayna hannaan loo sameeyey annaga awoowayaasheen natiijooyin la taaban karo oo ka soo baxa shirarka looga arrinsanayo aayaha caalamka ayaa adag laakiin sidaa oo ay tahay haddana waxaa la filayaa in qodobo dowra laysla qaato
warbixintii wariyaha v o eda ugu soo warantay xarunta qaramada midoobey margaret bashiir waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaannu ku eegaynaa arrimaha doorashooyinka somalilan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaheenna v o e khadar maxamed cakule
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad jimco kasta kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa stuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijku toddobaadkan ku saabsan yahay qabsoomidda iyo u diyaargarowga doorashooyinka somalilan ee u suntan inay qabsoomaan saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan toddobaadkan aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa dhowr tallaabo oo muhiima qaaday ku tartamaya barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya aadna aan ugu mahadnaqayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid islamarkaana musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah dogtor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haye kulmiye islamarkaana ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye horena wasiir uga ahaa xukuumadda kulmiye sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo ka qaybgelaya guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi iyo ugu dambayn agaasimaha guud ee dalladda soonsaf xamse ibraahim cusmaan dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiinna aadna siiseen su-aasha ugu horraysa aan doonayo in aan weydiiyo aan ku bilaabo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe sidee ayaad guddoomiye u aragtaa ilaa iyo hadda howlaha doorashooyinku sida ay u socdaan cadar waxa weeye horta waad mahadsan tahay waxaan ugu salaamaysaa bahda v o eda alxamdulilah rabbilcaalamiin dee horta maanta wax aan galgalanaba doorashadeeda insha allahu tacaala wataa lana siiyey shahaadadaha waxaan jeclaa inay waktiga qabtay bendilaha kale inay ku dhacdan doona insha allah wax noo harsan magaxweye unde ishabeentii iyo diyaargarowgii baa noo harsan marka waa ilahay baan ugu mahadnaqana ilaahay subxana wa tacaala waayo aad iyo aad baad mahadsantah guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siaad u arkaysaan ilaa hadda howlaha doorashooyinka somalilan ee si ay u socdaan khadar cakule walaalaad baan ku salaamayaa adiga iyo warbaahinta v o edaba dhammaan aad baan ii salaamayaa runtii waan kuu xaqiijinaya oo si fiican bay u socotaa oo shaqadii commissionka iyo hawlihii waa oo la dhamaystiray waktigii ku habboonaa iyo shaqadii ku habbooneedna ilaa hadda way wadaan hawshaasina si qurux badan bay ilaa hadda u socotaa oo khilaafyadii yarnaaye muxuu ahaa buuda isha iyo nidaamkii wixii waa lasoo xaliyey dhaqdhaqaaqii kale waa la bilaabay muxuu ahaa goobaha soogitaanka wixii shaqadahaas si fiican bay u socotaa waa hagaag waad mahadsantay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ilaa imika see wax u socdaan seed u aragtaa mudaayaca kulleh arrinta doorashadu imika waxay maraysaa meel fiican ama heer fiican bay maraysaa waxay ka warqabteen in commissionku ay bixiyeen shahaadadihii musharaxiinta markaa taasi waxaa soo afjartay mugdi kasta oo ku jiray doorashadu ma dhacaysaa mise ma dhacayso marka commissionka waxay kaloo caddeeyeen wax qabiyaah oo doorashada ka qabiyi inaana jirin waxaa ugu dambeeyey sidaan ka warhayno waraaqi lagu codeynayey oo iyaduna ay dalbeen waxaana filaynaa inay yimaadaan bisha dhammaadkeeda sida la sheegayna kambeni weyn oo ingiriis oo caana baa soo daabacaya waraaqahaas wixii kale gudaha ka jiray ama tababar hadday tahay ama hadday shaqaalo qaadanayeen waxaas waa dhammaystiran yihiin axaddii iyo isniintiin waxay u kala baxeen gobollada si ay usoo sameeyaan qiimeyntii ugu dambeysay security-ga doorashada waxay kaloo soo soo diyaarinayaan dhammaan goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa taasi waxayna tusaysaa inaynu kusiqayno maalinba maalinta ka dambaysa doorashadii waxaanay sameeyeen jadwal jadwalkuna waxay sidaan ugu talagalnay buu socdaa cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi sarkaas oo ka tirsan xusbiga talada haya kulmiye islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga iyagu diyaarinayay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye islamarkaana hore u ahaa wasiirka isgaadhsiinta ee somalilan sidaad u aragtaa xisbi ahaan idinku ilaa hadda si ay howlaha doorashooyinka somalilan u socdaan weli khadar waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o daba waan idin mahadnaqaya noogaa xisbiga kulmiye xisbilxaakimka somalilana haddaan ka hadlo aragtidayada la xidhiidha oo diyaargarowga arrimaha doorashooyinka halka ay marayaan waxaan u aragnaa in guddiga doorashooyinku iyadoo ay tahay awoodooda marka la eego xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lamber koob iyo sagaashan laba kun saddex iyo labaatan in ay si fiican wadaan iyagoo fuliyey dhammaan qoshihii ay ugu talagaleen in loogu diirgaroobo doorashooyinka oo intii horena ay maaragtay dhammaystireen inta hadhayna ay si fiican wadaan marka halkan waxaan ka bogaadinaynaa anagoo xisbiga kulmiyaa dadaalka iyo maaragtay shaqooyinka ay gacanta ku hayaan guddiga doorashooyinka qaran taas welibana aan ka mid ahay xubnaha guddi howleedka la shaqeeya guddiga doorashooyin qaranka ee xisbiga kulmiya mataliya marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa wa hagaag waxaan doonayaa inaan soo dhoweeyo agaasimaha guud ee sonsof xamse ibraahim cusmaan halka wax marayaan xamse ka waran aad baad u mahadsan tahay khadar walaal sidaad ka warqabto dalladda sunsuf waxay ka shaqaysaa taageeridda iyo horumarinta dimuqraadiyadda dalkan waana dalladii guuda ururada aan dowliga ahayn ee somalilan waxaanu wada shaqayn dhow la leenahay komishinka doorashooyinka qaranka xusbiyada iyo dhammaan saamileyda siyaasadda ee somalilan doorashadu ilaa bilowgeedii dalada iyoiyo guud ahaan ururada bulshada reer somalilan si ballaaran bay ayay ugu lug lahaayeen sidii ay ay uga madhidhalin lahaayeen doorasho dalkan ay ka qabsoonto laga soo bilaabo odayaashii dhaqanka ilaa bedelkii xeerka oo aanu ka qayb qaadano guddida la shaqeyna guddida baarlamaanka xeerka bedelaysay iyo ilaa imiko ay doorashadii u muuqato in dalkii doorasho u dhaqaaqay oo tallaabadii ugu dambeysay ee maalintii dhoweytoole musharaxiinta lagu guddoonsiiyey in cadaymihii amba shahaadooyinkii ay musharaxnimadoodu waxay muujinaysaa in hawsha doorashadu ay u muuqata iminka dad badan oo shaki badan oo jiray kadib in maanta u muuqato in dalkii doorasho uu dhaqaaqay waxaanu sugaynaa uun dhowaan in la fasaxo wacyigelintii oo ay ololihii toos u bilaabmo sidaad u muuqatana ololuhu si dadban ilaa iminkaba uu u socdaa siday annaga nala tahay urur bulsho ahaan waa hagaag waad mahadsantahay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro marar badan commissionka xataa wa idin kala hadleen kulankiini ugu dambeeyey arrintaa in hadallo kicina ama dadweynaha kala fogeynaya siyaasiyiintu ay isticmaalaan arrintaasi se idinku muuqataa adugu marar badan baa la dardaarmay xisbigan adayga u ahay waxaa ku ii caydada waa inaga mamnuuc ciddii caytantaana caydaa naguma matisho laakiin dhinaca kale xisbiga kulmiya iyagoon u kala hadhin guddoomiyahoodii guddoomiye ku-xigeenadoodii afhayeenadoodii wasiiradoodii waxaa qure ay aflagaada yacay ayay u bateen sidaa daraaddeed anigu maalin dhood waxaan ku yidhi saddexda bilood labada bilood hadhay liisankii cayda waynu siinaynaa kulmiye si isaga caytamo
marka adigu taageerayaashaada iyo madaxda xusbiga waxaad waxa weeye inaan hadalla dadka kala kaxaynaya ama xumaan keeni karaan horena waanu imika ugu celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani inagu caytanku waa inaga mamnuuc ciddii caytantaana inaba cayda inagu matisho kulmihii hadduu caytamo oo dib u joojin waayo waxaynu u fasaxnay inuu iska caytamo
waa hagaag marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo injineer faysal cali waraabe marar badan barnaamijyada siyaasadda ee baahiyaha bulshada ka turjumaya lama soo bandhigo marka arrintaasi maanay muhiim u ahayn in dadku ku tartamaan oo asxaabtu ay bandhigaan barnaamijyo siyaasadeed
haawadeer waxa weeye infag waxaa noogu bilaabnay ilaa laba kun iyo tobankii waxaa noogu bilaabnay wax aan hore u jiri jirin dee asxaabta waan ahaan jiray ragga asxaabta bilaabaan ahaa annagu dee xusbi ahaan baan dadka shacbiga reer somaliland aan u weydiisan jirnay magaranaysa taageero annagoo issues ka hadlina dhaqaalaha ka hadlina tacliinta ka hadlina biyaha ka hadlina laba kun iyo tobankii nagu bilaabantay reere leh ee nasiiya reereebado doorashada oo niman cudaamada sitaa oo wax aan garanayn wax lakala macaashiyo ayaa horta waxaa nagu soo tuuray tii caaday noo noqotay formulaad two thousand tenkii insha allahu tacaala iyana sharci baan ka soo saari doonaa insha allahu tacaala waa inuu caaqilku uu ku eekaadaa wixii dhaqankiisi ahaa waa in laga soo saaraa sharci caaqilkii ayay ciddii kasta wixii incitement ah ee dadka kicikacin iska hor imanaya in sharci laga soo saaraa ayaanu keeni doonaa iyadan waxaanu ka faa'iidsan doonaa waxay qaladaadaan soo sameynay iyo short comrieskan ku aragnay distoorkeegaba wuxuu dhan waa insha allah waan fix galeyn doonaa leesa leenen ayaanu sameyn doonaa
tan hadda taagan haddaynu eegno diyaar ma u tihiin faysal ahaan baan kugu bilaabay in arrintaasi ololaha iyo doorashada soo socota luuqad barnaamijyo siyaasadeed lagu tartamayo lagu dhiirigeliyo oo bulshada laga daayo arrimaha la xidhiidha qabaliga
dhibaato kalena hayse waxa weeye shacbiga weligii muu arag dee dowlad wuxuu qabata dowlad wuxuu qabata ilaa lixdankii dowlad maanu arag may arag marka qofku markuu dowlad arko uu miskareeyo wixii dowladdu siin jirtay tacliintii ma hayno biyihii ma hayno ayay dadku yidhahaan wixii u baahdaan marka dadku may oqoonin laakiin hadda waxaa kacay generation new generation baa kacay boqolkiiba sideetan dhalinyar cusub oo wax baratay marka dadka waxaa maanta lagu kala baxaya insha allahu tacaala waa issueskaa taagan issueskaa taagan ee dhaqaalo leh ee difaac qaran leh ayaa lagu kala baxaya waxaanu dadka ku goobaabina mar kastaba waata maalinta dhulta sheegi jiray horta marka hore dadku rumaysta oo ilaahay subxaana watacaala qofkii soo baxaya ay xagga rabbi ka qoran tahay taa marka la ogaato talabaad waxa weeye kolley dee nin musharaxi afxumo keeni maayo uma aflagaadeyn doona dadku shacabka doonayo laakiin dadka ka aflagaadeynaya waa nimanka culaamadaha sita kuwaasna waxaan jecelahay waata maanta uta sheegay inay dee nimanka ay taageersan yihiin inay dee tallaabo ka qaadaan taas baan ku adkeynaa dhawaana waxaan kala qoranaa code for conductkii aynu kala qoran axaddana waan isku imanayo insha allahu tacala waxyaalaan doonayno inaan adres garayno hadaa leynaa
dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xusbiga kulmiya hadallada marar badan asxaabta siyaasadda iyo siyaasiyiinta somalilan ba lagu eedeeyo inay hadallo aan wanaagsaneyn oo siyaas kala qaybinaya bulshada u adeegsataan doorashooyinka arrintaasi barnaamij siyaasiya oo bulshada la wadaago uu soo bandhigo doorashooyinka weli khadar horta xisbiga kulmiye waa xisbiga ee galay saddex doorasho madaxweyne hore iminkana kan ama doorashadan afraadna u diyaara afarta doorashee madaxweyneba xisbiga kulmiya wuxuu diyaariyey afar barnaamij oo kala ah labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii iyo imika waan diyaarinay labadii kun iyo afar iyo labaatankii anigoo ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan waxaan halkan caddaynayaa in xisbigu mar walba oo la gelayo doorasho madaxtooye oo awoodda saaro inuu u bandhigo ummadda qorshaha uu ku maamulayo mudaxileedka loo dooranayo markaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan wuxuu ka kooban yahay lix tiir waanan waxaanan shaacinay bishan sagaalaad labiyo tobankeedii oo run ahaantii aan doonaya halka ka cadayada laftigeeda in barnaamij siyaasadeedkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii isagana aanu shaacinay labiyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobanka markaa xisbi kulmiye waa xisbi mar walba awoodda saara inuu la wadaago siyaasad cad uu la wadaago barnaamij siyaasadeed waxa weye cad oo lagula xisaabtamo waa xisbi keliya haddaad tixraac samayso aad barnaamijyadiisii hore aad waxa weye arki karto halka xisbiyada qaar aanad arki karayn waxay muddooyinka hore ummadda ay ay ugu soo bandhigeen marka taa waxaad malayn ciddan uga eegadanaysa inaanaan awoodda saarin barnaamij siyaasadeed arrimo kale aan awoodda saarnay inaanay aada ugu dhegan iminkana waxaan halkan ugu baaqaynaa bulshada annagoo buugga kula wadaagnay isagoo daawacan iyo isagoo soft iyoonu dhignay bejajka iyo baraha bulshada iyo dhammaan waxa weye wasaadiyada uu xisbigu leeyahay inay dhugtaan oo eegaan waxa weye barnaamijka ay waxa weye si fiican ay uga ay uga baaraandegaan waxaan doonaya halkan ka caddeeyo in barnaamij siyaasadeedkii hore xisbiga laba kun toddobiyo toban laba kun labayo labaatan ballanqaadyadii ku qornaa aanu fulinay boqolkiiba afar iyo sagaashan markaad eegtid waxqabadka iyo xukuumadda xisbiga kulmiye muddaxileedkiisii labaad oo run ahaantii aanu muddo dheer ururinayna waxqabadkiisa taanaanu diyaar u nahay cid kastoo doonaysa inay waxnaga weydiisa inaanu maaragtay aanu u caddayno marka run ahaantii waxaan dadka halkan ugu sheegaynaa inaanu idinla soo wadaagnay barnaamij siyaasadeed ku dhisan baahiyaha dalka ku dhisan khibradda maamul ee xisbiga kulmiye laba muddaxileed uu dalku soo maamulayay isla markaana aanu ku fadhiisanay aragtida madaxweynaha ee ummadda wax loogu qabanay hadday noqoto arrimaha iyo adeegyada bulshada hadday noqoto horumarinta dhaqaalaha hadday noqoto adkeynta amniga iyo xasilnoonida dalka hadday noqoto arrimaha bulsh arrimaha dibadda iyo in ajendaha ugu weyn ee somaliland leedahay markay noqoto arrimaha dibadda oo ah in aqoonsi la raadiyo iyo mid la xidhiidha horumarinta dowladnimada
xagga barnaamijyada siyaasadda urada xisbiyada siyaasadda marka laga hadlayana inaad samaysaan barnaamij siyaasadeed musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isla su-aasha la xidhiidha arinta barnaamij siyaasadeed xisbiga wadani arintaasi miyaanay muhiim ahayn in xisbiyada ku tartamaan baahiyaha bulshadu ay qabaan
ana waxaan isleenahay maadaama aanu dareenka dadka isbedel doonka ka turjumayno waxay noogu muuqatay inaan hore ugu soo bandhigno barnaamijkayga siyaasiga waanaan usoo bandhignay waxaanu nahay xisbigii ugu horreeyey ama ururkii ugu horreeyey ee soo bandhigay barnaamijkiisa
marka waxaan doonayaa inaan fursad siiyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan inkastoo ay ururada siyaasaddu hadda dee cusub yihiin oo hadda tartankii ugu horreeyay ay ku jiraan ay noqonayso marar badan siyaasiyiinta arintaa waa lagu eedeeyaa ururada iyo xisbiyada siyaasaddaba idinku markaa urur shacab ahaan arintaas sideed u arkaysaan soo dhaawaca siyaasiyiinta hadallada qalafsane ka soo baxaya bulshada ma kala fogeynayaan oo dhaawac kuma aha doorashooyinkii somalilan
khadar su-aasha ah in xisbiyadu ay muxuu ahaa ay qabyaalad ku oloreynayaan oo dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii ay alaxaq jibinayaan horta oo waa run arrintaasi sababtoo ah xadiqarmeedkii ummadda reer somaliland ku heshiisay waa laga soo gudbay dastuur baa la sameeyey dastuurku waxay ahayd in waktigaa lagu dhaqmo dimuqrasi oo xisbiyadu iyo ururadu waxay shacabka ka iibinayaan ee wanaagsan iyo waxay wax ka bedelayaan nolosha shacabka iyo arrimaha dibadda iyo everything waxay qabanayaan ummadda inay usoo bandhigaan in ummadda la walaaleeyo oo aan ummadda kooxo iyo qabiil loo qaybin oo wax sharci ah waana waxyaabaha aynu samaysanay dowladnimada oo dowladnimadu waa shacabkay midaynaysaa laakiin ma kala qaybiso waana run oo way muuqataa oo in dee maanta warbaahinta iyo tvda xusbiyada iyo urufaduba qaar ka mid ihi inay yidhaahdaan reer hebel baa nagu soo biiray arrintaasi waa arrin lafjab ku ah dimuqraadiyadda runtiina sharci darro ah oo ay ahayd in xeerarka anshaxa lagu daro marka waxaan waanay ku jiraan runtii xeerka komishinka ina dabaqaan baa muhiima oo xanaf bay keenaysaa waxaasi reer baa nagu soo biiray reer belkalaa ku biiraya dagaalay ay sababtaa marka taasi waa mid khalad ah runtiina u baahan in la saxo annaga ka urur ahaan arrintaasi arrin aanu samayno amba aan ku dhacno amba aanu odhan karno afkay ka soo bixi karta maaha shacabka reer somaliland o dhan baan cod ka doonaynaa qof kastoo muwaadin aan cod ka doonaynaa qof kastoo nagu soo biira waa qof reer somalilandna qof reer hebela maaha shacabka in la walaaleeyo oo aan reerreer loo kala saarin koox koox waayo dan baynu wada leenahay oo qorshaynu wada leenahay ummad baynu nahay qof ah oo shaksiya oo dan wada leh in la reereeyaa siyaasadda waa dembi waana waxyaabaha maanta somalilan caqabada weyn ku ah siyaasadana jahwareeriyey shacabka reer somalilanna muxuu ahaa kala qaybinaya arrintaas waanu kasoo horjeednaa anaga urur ahaan dhaqanna uma lihiin oo weligii naga soo bixin nagamay soo bixin meella kamaanaan odhan reerna naguma soo biirin laakiin shacabka reer somaliland baanu codka codsanaa waa waxyaabaha aanu isbedelka khadarow anagu aanu wadno ay ka mid tahay siyaasadda waxaan usoo galayna waxa weeye in habka noocaasa laga saaro meesha dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada yowrada ee u qoondaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan wahagaaga aad iyo aad baad mahadsan tahay markan waxaanu aan doonayaa inaan fursad siino bulshada rayidka ah gaar ahaana dalladda jilayaasha aan dawliga ahayn ee somalilan ee sonsaf loo soo gaabiyo agaasimaha guud ee dalladda sonsaf xamse ibraahim cusmaan wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaya
doorashada laftigeeda marka lasoo qaado maalintii dhawedna musharaxiinta saddexda musharax madaxweyne way ka hadleen in hadallada turxaanta ama dadka kala fogeynaya laga fogaado taageerayaasha ay xakameeyaan doorashadu markaa si ay nabadgelya ugu dhacdo idinku dallad sonsof ahaan muxuu yahay doorkiina la xidhiidha in bulshada hadallada siyaasiyiintu isdhaafsanayaan iyo diyaargarowga doorashadu aanu cunfi keenine ay noqoto mid taxadir leh doorka ururada bulshada reer somalilan ee hogaaminayso dalada guud ee sonsof waxay tahay inay dhacdo doorasho nabdoon oo ay dhammaan bulshada reer somalilan si nabdoon uga qayb qaataan islamarkaana lagu qanco natiijada ka soo baxda si taa loo sameeyo sonsof waxay samaysaa korjoogteynta iyo iyo goobjoogayaasha madaxa bannaan oo ay dhammaangeyso goobaha codbixintu ay ka dhacayso waxaana soo saarnaa warbixin aanu kaga hadlayno cadaaladda iyo dahfurnaanta doorashooyinka annaga waxay roolka iyagu yahay un sidii ay somalilan uga dhici lahayd doorasho nabdoon bulshada reer somalilanna tafaraaruqa iyo kalitegitaanka aada looga ilaalin lahaa waxa holkudhaga iyagu yahay waxaynu ku midaysannahay baa ka badan waxaynu ku kala duwannahay doorashaduna waa nidaam proceduro ay somalilan qaadatay maaha kala tegid kii helaa ee ku guulaystaaba waa madaxweynihii somalilan markaa sonsuf waxay ka shaqayn doontaa doorashadan soo socota sidii qaab nabdoon oo daahfurnaana islamarkaana isku xisaabtankeedu uu kor u sareeyo maadaama doorashadanu yara xasaasi tahay oy tahay doorasho ku cusub dalka waxaanu ku dadaalaynaa ayaanu ka shaqayn doonaa insha allah anagoo garabsanayna saamileyda siyaasadda ee qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xusbiyada qaranka iyo commishonkaba inay qabsoonto doorasho aada u qurux badan oo nabdoon si guud haddaad u tilmaamtidba maxay uga dhigan tahay doorashadani madaxweyne iyo tii uradii
doorashadanu aad bay muhiim ugu tahay somalilan waxaad moodaa in dibudhicii doorashada inugu yimid ee labadii sane ugu dambeeyey inuu dibudhac badan dalka uu ku keenay nidaamka dimuqraadiya intaynu qaadanina waxay noo samaysay dastuurkeenu dhigaya in shan sano oo kastaba madaxweyne cusub aynu aynu aynu dooranno waxaanad moodaaba bulshadeenni guud ahaan inay doorashadu u saamaysay dhaqaalihii bay naga saamaysay nabadgelyadii bay naga saamaysay dhammaan qaybihii kale kala duwanaaya bulshada ayay saamaysay marka doorashadu muhiim ayay inoo tahay laakiin annaga urur bulsho ahaan waxaanu aada u yara tabaynaa inaan doorashada qaabka loogu ololaynayo inuu noqdo qaab ka turjumayo horumarinta bulshada siyaasado lasoo bandhigayo waxbarashada caafimaadka dimuquraadiyadda iyo iyo sidii dalkan ictiraaf uu heli lahaa in inta badan xusbiyadu ay ku tartamaan waxaanan aada uga soo horjeednaa in nidaamka qabiiliga oo aada u badan imika imika ururadu inay ku tartamayaan inay ku tartamaan waxaan rajaynaya in wacyigelin badan iyo doodo badan aanu ka qaban doono inta imika doorashada inoo inooga dhiman doorashadu waa muhiim bay u tahay somalilan laakiin waxaa shuruuda in doorashada loo tartamo qaar hufan oo ku salaysan in sidii loo loo baahay tiri lahaa baahayaha baahsan ee dalka reer somalilan ka jira
gudoomiye faysal cali waraabe toddobaadkan waxaad soo qaadateen shahaadadii musharaxnimo oo guddiga doorashooyinku ay guddoonsiyeen arrintaasi maxay dadka danaynaya doorashooyinka maxay uga dhigantay tallaabadaasi
wallaahi waxa wanaagsan weeye alxamdulilahi rabb alcaalamiin aan bis saddex iyo tobankii bishii february sanadkan ayaa markii aan kasoo noqday xaramka aan madaxweyneha la kulmay saddex sano aanan la kulmin markaasuu sheegay inuu doorashadii gelyahay qabanayo hadaa layidhaha waktigeydii ama ilaa maalinta waa rumaysnaa inay dhacayso dad badanna waxay lahaayeen toban ma suurtagelaysaa laakiin anugan qofka afkiisa la xukmay ugiisa lama xukumo waan ogaa arrintaasi waxay noo keentay arrin dadka isku soo dhoweysa arrintaas waa arrintii doorashada dib u dhacaysa oon jecelna insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya inaanu sida maraykanka oo kale aanu wakti u qabno nidhaha bisha hiblaayo sanadka shantii sanaba waktigaasay dhacaysaa sharcina u ka samayno haddii dhici weyda dowladda markaa fadhida maxaa laga yeeliyaa review aan ku sameyno insha allahu tacala dastoorka iyaga marka arrintaasi quluubteedii kala tagtay waxaa la yidhaha cudurka waxaa la daweeyaa cudurka symptomskiisa lama daweeyo cudurkii ama somaliland kala kaxaysay shacbigeeda dib u dhaca doorashay aheyd markaa maalintaas farxad weyn suuqii marketkii somaliland cirkuu maray markaa cirka ayuu maray maalintaas dhulkii baa la kala iibsaday dadkii baa aaminay oo arkay inay nabad dhacayso doorashay mal dhacayso haddaan marka ilahay baa u mahadnaqina cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirom sharaxa jegada madaxweynaha xisbiga wadani safar baad ku jirtaan hogaanka sare xusbiga wadani adiga gudoomiyaha marka safarkan ujeedadiisu maxay tahay marka ilaa halkee baa laga yaabaa inuu safarkiinu gobolada somaliland saameeyo halkee halkeed noo sheegi kartaa
weli xilligii kambeynka ama ololaha rasmiga ee doorashada madaxtooyada iyo tawarada iyo xisbiyada weli lama lama bilaabin kaasi wuxuu inta badan wuxuu bilaabmaa bil ka hor doorashada laakiin iminka maadaama doorashadii ay cad tahay inay dhacayso waan ugu baxaynaa deegaanadii dhammaan jamhuuriyadda somalilan labiicado ilaa badhan haddii ilaahay ka dhigo sidii aanu shacbiga ugu wargelin lahayn inay doorashada u diyaargaroobaan si nabada ku ceereeyaan marka arrintaas baan u baxaynaa haddii aan la idhahdo waxaanu dareemeynaa runtii dadku inay u bislaadeen in isbedel yimaado dareenka shacbiga galbeed iyo bariba sidaanu ka warhayno iminkana aanu soo xaqiijin doonno waxay jecel yihiin in isbedel siyaasi dalkan ka dhaco waatay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aad baad mahadsantay waatay doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xusbiga kulmiye musharaxa madaxweynaha xusbiga kulmiye ahna madaxweynaha hadda talada haya waxaa uu ka mid ahaa musharaxiintii soo qaatay shahaadada musharaxnimo toddobaadkan marka sideed maxay uga dhigan tahay bulshada somalilan iyo danayaasha doorashooyinka
toddobaadkan horaantiisii oo maalintii sabtidii la guddoonsiiyey saddexda murashax ee u tartamaya adshagada madaxweynenimo ee somalilan shahaadada murashaxnimada tallaabadaas waxay uga dhigan tahay cid kastoo danaynaysa in doorashadii ay sidii loogu talagalay u socoto guddiga doorashooyinkuna xeerka guud ee doorashooyin qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qodobkiisa toddobiyo tobnaad ayaa sheegaya awoodahay leeyihiin oo ah in ay dejiyaan mar walba wixii looga baahan yahay markaa doorashooyinka marka tallaabadaasi tallaabo weyn bay ahayd sida ay cid waliba kala socotayna saddexda murashax oo madaxweynuhu ku jira waxay soo qaateen waxa weeye shahaadadoodii murashaxnimada oo wixii maalintaa ka dambeysay sharci ahaan saddexda murashax ee u tartamaya ee saddexda xisbi qaran ka socda waxa ay sharci ahaan u diyaar yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka marka waxay uga dhigan tahay saamileyda siyaasadda iyo dadka daneeya doorashooyinka in qorshaha doorashooyinka loogu diyaar garoobaya aan meel fiican marayaan annaguna xisbi ahaan aanu aad iyo aad usoo dhaweynay oo aan ku ixtiraamayno guddiga doorashooyin qaranka shaqada hayaan iyo madax banaanidooda
aan kusoo dhaweeyo injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga waxaan kusoo dhawaana arrinta la xidhiidha guddiga doorashooyinka iminka sahan bay ku maqan yihiin bariya galbeedba way u baxeen dhowrkii maalmood ayna dhaafay shaqadaasay ku jireen arrintaa laftigeedu tallaabo kaloo hore loo qaado dhinacii doorashada abay dad badani saadaalinayaan maxaa kaaga warbaxay arrinta maxay tallaabadaas uga dhigantay geedi socodka doorashada aad iyo aad buu bahansan yahay waxay tutusaa inaan maalmo maalinta ka soo dhow maalmo maalinta ka dambe sidaynu maalmo maalinta ka dambe sidaynu qabriga ugu dhowaanino inay maalin maalin ka dhibta doorashadii aan ku dhowaanna ay muujinaysaa ilahay waxaan ka barnay subxaana wa tacaala in ilaahay doorasho nabadgelya ku dhacdo kow nabadgelya ka dhacda feer aan noqoto mid la korkalsoon yahay xolo xalaala waxaanan jecelnay de reer somalilandna ilaa two thousand twogii waanu sameynanay doorashooyin madka mar kastaba resultka waanu waa natiijada waanu ogolaanaa maka dhaqankaas waanu ku dhaqmi doonaa insha allahu tacaala conductkana waanu ku qori doonaa insha allah hadalkaaga imika waxaan la xidhiidhinayaa madaxweynuhu shalay mar hadlaya wuxuu sheegay in doorashada somaliland ujeedada laga rabo ay ka mid tahay inay magaca somaliland siyaasiyan iyo qaran ahaanba kor u qaato inay dib inoo celin taa laftigeeda haddaad dul taagto maxay ka dhigantay wallahi aad iyo aad ba u fiicantahay oo markaan labada doorasho is dul saarnay weliba magaranasay aanu mucaaradkuna aanu qaadada ka qaybsanay magaranasay gujeer guddoonka aan qaadanay aad iyo aad baa adduunku noo soo dhoweeyey laakiin markii dib u dhacday doorashadu setback baa nagu yimi wixii aan dhaqanka noo ahaa ee laanku caana baalnay ayaa lanaga wadaaya oo damage gaadhay waxyeelo gaadhay marka wadamo badan oo waxna tiri jiray dib ay isku taageen hase haatee taas imanka waxay noo furi doontaa inaynu dadka la xidhiino wadamii waxna siin jiray ilaahayno ilaahay noo saqri jiray inay noo furmaan baan ka rajeynayaa horumarna halkaan ka bilawnay iyo nabadgelyo aan ka bilowna insha allah waa tahay faysal waay aad iyo aad baad mahadsantahay faysal cali xuseen faysal cali waraabe gudoomiyaha xusbiga mucaaridka ucid marka waxaan doonayaa inaan u wareego amaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siad u arkaysaan
hadda waa run oo komishinkii waxay u baxeen iyo tasif oraskii ururadu iyo xisbiyadu waxay u baxeen goobahii bay soo kormeerayeen arrintaas macnaheed waxa weeye in goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa amba eriyooyinkii in lasoo kormeero oo eriya kasta inay inay inay inay ku habboon tahay meel saduuqa la dhigo iyo meelo leexsan oo qofku ka codeeyo iyo nidaamkaa loo baahan yahay in in in lasoo kormeero goobihii si loo diyaariyo agabyadii iyo goobihii la dhigay wixii la dhigayay agabyadii oo diyaarsano kolley commissionka yaalla marka goobahaas marka lasoo dhammaystiro waxa weeyaan shaqadii in ay goobihii doorashadii baa diyaar marka waxaa la geenayaa un agabkii unbaa la geenayaa iyo tababaradii unbaa hadhay laakiin goobtii doorasho iyo goobihii doorasho waa lasoo wada kormeeray waana lasoo calaamadiyey waana ka suntan yihiin bay noqonaysaa oo waa la isla soo eegay commission ahaan iyo task force ahaanba marka waa arrin aada muhiim oo shaqadii intii badneed diyaargarowgii muujinaysaa taasina wataa oo waxaa inta badan muxuu ahaa jidaynaya xeer dhaba ninety one ayaa jidaynaya goobaha iyo agabka waxa ee kumishu diyaarada doorashada
waa tahay aad baad mahadsan tahay waa tahay aad baad mahadsan tahay agaasimaha guud ee sonsof xamse ibraahim cusmaan waa maxay fariinta dallad ahaan idinku aada u gudbinaysaan guud ahaan shacabka somalilan la xidhiidha arrinta doorashada doorashooyinku gobolladay u kala baxeen si ay goobihii codaynta ama codbixinta ay usoo daraaseeyaan oo xogii ugu dambeeyey guddidan la shaqeyso ee xisbiyada iyo saamiladii siyaasaduna way la socdaan safarada ay gobollada galbeedka iyo barigaba u baxeen marka taa lafteedu maxay ka dhigan tahay arrintaasi
arrintaas waxay ka dhigan tahay waa arrin inta badan la sameeyo doorashooyinka oo waa mararka ugu dambeya waxaa lasoo sameeyaa goobaha muhiimka amba hotspotska meelaha loo yaqaano halkee ku habboon in sanduuqa la dhigo halkee xasaasiya laga baqanaya inay mushkilad ay ka timaado waa security assessment amba pre-election assessment inta badan la sameeyo waana waana waana qeybihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashooyinka komishinku waxaan aad uga ammaanayaa in hawsha ay aad u dedejiyeen ooy u muuqata inay aad uga go-an tahay inay ka midho dhaliyaan in dalkan doorasho xor iyo xalaala ay ka qabtaan waana waana arrin muhiim u ah somalilan oo dhan qaybtan iminka markay kasoo noqdaan waxa keliyan sugaynaa waxa weeyaan in wacyigelintana kor loo qaado islamarkaana ay mudeeyaan oilimeka waxaa la mudeynay xilliga ololuhu uu bilaami lahaa dhammaan dhacdooyinka kale muhiimka oo dhan way way mudeeyeen taana waxaan rajaynaya inay dhowaan ay soo saaraan waxaan rajaynaya commissionku inuu shaqo aad aad u qurux badan uu ka qabtay ilaa iminka howlaha uu ka qabtay ee ku saabsan doorashooyinka somalilan
shacbiga somalilan waxaan u jeedinayaa uun inaanay qabiyaarada waxba ku dooraan ee ciddii ka turjumaysa baahiyahooda hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay waxbarashada hadday tahay ballamaha sida uga baxayaan hadday tahay midnimada iyo shacbiga sida loo midaynayo hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda soo nooleynayo ictiraaf keeni kara inay ku doortaan barnaamijkooda xisbiyada ayaan ayaan ku boorinaya waxaan oran lahaa midnimadiina ilaashada laba nabadda ilaashada haddii nabad la waayo doorasha iman mayso horumarna iman maayo saddex wax alla wixii halaga fogaado wax kasta oo ummadda kala fogeynaya hadday hadal tahay iyo hadday ficil tahay mudnaanta koowaad waxaa leh in shacbiga la mideeyo iyo iyo difaaca qarannimadiisa iyo in ictiraaf wagaag marka waxaan doonayaa inaan gabagabadii barnaamijkeena ayaynu joognaa fariinta aan ku soo dhoweeyo injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga awcid waa maxay fariintaad guud ahaan shacabka somalilan iyo siyaasiyiinta kaleba aad halkan u marinaysid ama aad gaadhsiinayso
waxaan shacabka reer somalilan u sheegayaa waa horta waa taase waa saase qofka ilaahay baa soo saaraya qof kastaba maanta gacanta waxaad ku haysataa wixii magaranasayay dalkaasi ciddii soo bixi lahayd lixdaa qof labadii qof dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami u socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada yowrada ee u qoondaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan soo bixi lahaa gacanta ku haysaan dadka marka waxaa ku kala saartaan integritkiisa shakhsiyaddiisa iimaankiisa iyo taariikhiyan iyo iyo wuxuu wado uu ballan qaadayo waana imankaa i horeysa qolooyin kale waxaa la weydiinayaa maxaa hore u qabateen waxay ku faan karaan labada xusbe soo mareen doorashada maxaad hore u qabateen baa la odhan karaya ana maxaad qabanaysaa waa ile saa nagu kala saara baan leeyahay nabadgelyana ilaashada nabad baa lagu dhisi kara horumar nabad ayaa lagu hor markaa nabaddu waa waa nimco ilaahayna siiyey alamn waa ilaahay horeysiiyey walamnu aliimaan markaa taasna ilaashada waan leeyahay islaanta qudrada iibinaysa hilibka iibinaysa ee caruurteeda awood karaysa in jaamacad kaga saarto nabad bay ku keentay nabadda ilaaliya dhalinyartahay ragga waaweyn ee aflagaadeen sameynayo ee beelaha aflagaadeynayo somaliland ninka beel aaya isag iyo sumad qura inagu hataalaa sumad qura soomaali o dhan baan ku idhaha war marka halkaa maalino soomaali baa inagu taalee reer hebel inaguma taalee sagaajiya taasaan dadka kula heshiinayaa soomaaliya waxaan leeyahay war meeshii nabada hala caawiyo meeshii tuuladii soomaaliyeed ee nabada waa inaan laga daaya qashqashaata meeshii kale waa loo duceeyaa inuu ilaahay nabad keeno saasaa madaxdii dadka hore ee dee valueska lahaa saasay ku shaqayn jireen cadaawad soomaali u dhaxaysa ma jirto qobeen qolo kasta meesha ilaah u barkayo subxaana watacaala waxaan dan ku sheeganayaa sheegayaa shacabka reer soomaaliyeed amba laascaanood ha deganaado amba borame waxayna wada leena inoo dhexeeya in isku nahay ayaa ka weyn waxyaalaha yaraynu ku kala duwannahay
cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xisbiga kulmiya waa maxay fariinta bulshada somalilan aad la wadaagaysa inaad halkan uga gudbinaysa talada iyo fariintaan u daraynaa bulshada somalilan waxa weeye somalilan cadow badan bay leedahay meelo badan baa laga soo weeraray weliba intii uu dhacay heshiiska is-afgarad ee ka dhexay jimriyadda somalilan iyo waddankeenu walaalaha nahay islamarkaana anjaarka nahay etoobiya waxaa aada iyo aada u muuqday in dhinacyo fara badani ay waxa weeye ay somalilan weer ku qaadeen marka fariinteydu waxa weeye u coday xisbiga kulmiye u coday difaaca qaranka iyo sii wadida horumarinta sidoo kale barnaamij siyaasadeedkeega wuxuu ahaa halkudheegiisu han qaran han aqoonsi iyo himilo qaran oo runaantii ah in awoodda u saari doono barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan sidii somalilan uga heleed adduunka aqoonsi buuxa oo runaantii ay dhammaan buuxisay shuruudihii looga baahnaa sidoo kale waxaan halkan fariin uga diraynaa doorashada muwaadin waa waxa weeyaan tartan uu xisbi or walba uu leeyahay hogaanka anaa ku habboon ee maaha colaad iyo maaragtay iyo iyo maaragtay in in lagu kala dhinto annagoo xisbi kulmiya waxaanu wadnaa murashax khibrad siyaasadeed muddo dheer ku soo jiray xilli xilligiisii koowaadee horena dalka gaarsiiye horumar isla markaana adkeeyey difaaca qaranka waa tahay guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi timo maxay tahay fariinta aad halkan xis urur ahaan aad ka gudbinaysaa qadar fariinta u dambaysa aan doonayo shacabka in aan u diro waxa weeye shacabka reer somaliland horta waa dad dimuqraadi ah oo doorashooyin hore soo maray waxaanu ka codsanaynaa in ay si nabadgelyada ku codeeyaan amniga iyo noloshu way isku xidhan yihiin marka runtii wax fiican wax kasta in laga horreysiiyo danta caamka iyo nabadgelyada nabadgelyaha loo ilaaliyan leenahay waxaa kaloon ka codsanaynaa in runtii codeeyaan isbedelka oo aanay qabyaaladda iyo nidaamka dee horeynu soo marnay maadaama dunidu waxa la yihahda wixii lasoo maray taariikhda waxaa laga dhexlaa waayaragnimo ma wanaagsan mise ma wanaagsan oo siyaasadii horeeye iyo qabyaaladdan mo siyaasaddu ma wanaagsana waxaanu jecel lahay in ay dadku fikir iyo afkaar ku codeeyaan oo ay noloshii ku dabaqaan iyo dowladnimada isku dabaqaan waayo dowladnimadu waa adeeg ay xukuumaddu bixiso
wahagaaga aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka faaqidada toddobaadkan igala qaybgelayey waxaana aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aad baad wakhtigaaga umahadsantay sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ahna musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe aad baad wakhtigaaga umahadsantay guddoomiye sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubin saro ka tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye isla markaan ahaa guddoomiyaha guddiga diyaarinta barnaamij saasiyeedka xisbiga kulmiye dhegtar cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ahaana wasiirkii hore ee isgaarsiinta somalilan aad baad mahadsantay cabdiweli wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaa sidoo kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano aad iyo aad baad wakhtigaaga ugu mahadsantay aadna soo siisay iyo ka qaybgalka barnaamijkan ugu dambayn waxaan sidoo kale u mahad celinaya agaasimaha guud ee dalladda sonsof waxaan sidoo kale ugu dambayn aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee dalladda sonsof xamse ibraahim cusmaan wakhtigaaga aad iyo aad baad xamse ugu mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan waad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a intaasi ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambayntan iskugu imanaynana waa anigoo ah khadar maxamed cakulle barnaamijka isku soo duway halkan idinkala socodsiinaya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka
meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba badiba beesha caalamka ayaa taageertay qaraarkii golaha loo dhan yahay qaramada midoobey kaasi oo lagu soo jeediyey inay israa'iil soo afjarso qabsashada sharci darada ah ee ay ku hayso dhulka falastiiniyiinta waxaana sii kordhaya dhalaacaynta caalamiga ah ee israa'iil qaraarkan wax ma ka bedeli doonaa tel aviv barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo qaraarkan oo la ansixiyey arbacadii ma aha mid sharci ah laakiin waxaa ku jira canaan adag oo israa'iil ay ku kasbatay taageerada wadamo badan oo reer galbeedka ah kuwaasi oo caadiyan taageera dalkaasi qaraarkani waxa uu ku salaysan yahay ra'yi talin ah oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j bishii luulyo taas oo ku dhawaaqday qabsashada sharci darro ah oo sheegtay in dhammaan dowladaha ay ku qasban yihiin inaan arrinkaas lagu taageerin israa'iil wadamada dabada ka riixaya qaraarkan ayaa sheegay in maxkamadda sare ee danuuda ay xukuntay in israa'iil ku takrifalayso meeqaamkeeda awoodeed iyada oo dhisaysa oo ballaarinaysa deegaameynta iyada oo adeegsanaysa khayraadka dabiiciga ah ee deegaanadaasi ku darista iyo sarogidda kontaroolada joogtada ah ee dhulka waxayna wiiqaysaa xaqa ay falastiiniyiintu u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan haddaba qaraarkan ma jiraan waxyaabo uu kaga duwan yahay qaraaradii hore ee kasoo bixi jiray qaramada midoobay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid qaraarkan wuxuu kaga duwan yahay qaraaradii hore waa marka koowaade falastiin oo heshay xuquuqa aynan marka hore lahaan jirin oo ay ku yeelatay kursi ay xubin kaga tahay maxay ahday golaha guud ee qaramada midoobey kaasoo ay ku leedahay cod oo ay codeyn karto soona bandhigi karto qaraarada maxay aheyda laga doodayo sida hadda kan ay ku guuleysatay runtii iyada ayaa riixaysay dowlado kalena garab bay ku siiyeen marka waxaa la oran karaa miisaan bay yeelatay qadiyadda falastiin golaha guud ee qaramada midoobey golaha guud ee qaramada midoobey wuxuu ogolaanaya in ay qaraar keento xubinnimada qaraarkaana laga doodo la codeeyo inkastoo uusan fulin lahayn haddana runtii culays badan ay ku saari karto israa'iil ayuu runtii u yahay marka waa guul bay u tahay falastiin waxa weeye waxayna mataqaanaa ay hadda ka dhex ciyaareysaa golaha qaramada golaha guud ee qaramada midoobey arrinkan israa'iil way dhibsatay wasaaraddeeda arrimaha dibadda ah waxay ku tilmaantay dhiirigelin la dhiirigelinayo argagixisada iyo iraan iyada oo ay tahay bay tiri in mataqaanay wadahadal lagu dhameeyo iyo wadaxaajood maxaabiista ay xamaas haysato arrinkan wuu sii adkeyn doonaa wuxuu sii dhiirigelin doonaa bay yidhaahdeen falastiin runtii sidaa ay sheegayaanna wayba tahayba marka sidaasuu kaga duwan yahay qaraarkan qaraaradii hore ee kasoo bixi jira golaha ammaanka wadamada qaraarkan ka soo horjeestay waxaa ka mid ah taageerayaasha israa'iil oo uu maraykanku kow ka yahay hungari iyo jamhuuriyadda jek waxa ay ahaayeen dalalka keliya ee yurub qaraarkan diiday waxaa iyaguna diiday dalka malawi oo afrika ku yaallay iyo jasiirado ku yaalla basifika wadamada sida aadka ah u taageeray yurub qaraarkan waxaa ka mid ah faransiiska sbain finland iyo bortugal dalalka kale ee ayiday waxaa ka mid ahaa jabaan shiinaha ruushka iyo baraaziil guud ahaan badankooda wadamada ku yaalla afrika yurub eshiya iyo latin america ayaa u codeeyay qaraarkan in wadamada haddaba faransiiska iyo sbain iyo finland iyo bortugal oo ku yaala yurub ay taageeraan qaraarkan maxay ka macno tahay waa kan mar kale maxamed xasan dable xamdi xaafid tala soo jeedintii maxkamadda cadaaladda ee adduunka iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobey ay soo saareen ee ay ku amrayaan israel in ay runtii ka baxdo dhulka ay haysato ee falastiiniyiinta iyo deegaanada aan sharciysnayn ay ka samaysanayso ay joojiso muddo laba iyo toban bilood gudahooda ma aha mid runtii fulin ay u leedahay golaha guud ee qaramada midoobey hase yeeshe e waxaa halkani ku guuleystay falastiin baa ku guuleystay dowladahan sida aad sheegtay faransiiska spain iyo portugal waxay oga dhigan tahay yurubba ee yurub ka tirsan inay taageeraan qaraarkii arbacadii kasoo baxay golaha guud ee qaramada midoobey waxay ka dhigan tahay israa'iil oo faquuqmayso israa'iil oo runtii taageeradii ay dowlado badan oo kuwa aamusayba ay ku jiraan ay mar walba la garab taagnaan jireen ay ka cagajiidi doonaan maadaama sharciyad aynan u haysanin waxay kallifaysaa in israa'iil ay runtii takoornaato oy go'doonsanaato waxaa ku karaamo beelay runtii qaraarkan soo saaridiisii dowladda aadka u taageerta ee awooddana adeegsato ee maraykanka iyadoo ka codsatay dalalka maanta u codeeyey arbacadii u codeeyey qaraarkan inayna codeyn marka halkaa waxaa ka cad in haybaddii maraykanka runtii ay dhaawac halkaasi kasoo gaadhay oo dowladaha intooda badan ay dhagaha ka qabsadeen waxaanu ognahay golaha guud codka vito lama dhigi karo oo vito wuxuu gaar u yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey sidaa daraaddeed waxay ka faa'iiday falastiin in ay runtii qadiyadeeda ay hiil ugu hesho
dalka hindiya ayaa ka aamusay qaraarkan go-aankaasi hindiya ee ah inay ka aamusto waxay la macno tahay inay jabisay kooxda inteeda kale ee briks ee hormuudka ka ah wadamada koonfur africa iyo dhammaan koonfurta asia marka laga reebo nebaal ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa dhigiisa indiya narendra modi ku tiriya saaxiib dhow moodi oo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee hindiya ee booqda israa'iil xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi si aad ah ayuu u kabcay iyada oo new delhi ay si tartiib tartiib ah uga baxday taageeradeedii ay dhaqanka u lahayd ee joogtada ahayd ee falastiin intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariy oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo
idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o na dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa intaan mar kale waad kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garabey daanduroyoodle nabadgelyo